إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxaynu jumcadii hore ka soo hadalnay shukrullaahi calaa nicamih in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa loogu mahadnaqo nicamta tirada badan een la koobi karayn ee allah inagu galladaystay jalla sha'nuh waxaanaynu xusnay in nicmada amnigu ay ka mid tahay min ajalli nicam nicmooyinka ugu waaweyn ee mudan rabbiga ina siiyey inaynu ku mahadinno walaalayaal innakoo khudbaddaasii dhammaystirayna waxaan maantana kelimaad kooban aynu ka odhan doonnaa ahmiyat alamni fi lislaam ahmiyadda iyo makaanada amnigu uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa iyo sida diinteennu ay waxa weeyaan u adkaysee meel sare ay u gaadhsiisay inay dadku nabad iyo ammaan u helaan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda amnigu waa waajib islaami oo sharci ah oo diinteenna islaamku meel adag ay dhigtay waana daruuro bashari ah oo dadku aanay ka maarmaynay ugu baahan yihiin si ka badan baahiday u qabaan cuntada iyo cabbitaanka ilaahay waxa uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim jalla sha'nuh وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلهي سبحانه waxau nebi moxamed halkan ku amray inuu xuso dadkana xasuusiyo nebi ibraahim ducadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryey uu weydiistay waa si ay dadku cibro iyo waano uga qaataan oo ay wax uga qa uga ugu fahmaan waxna ugu qaataan waxaa allahu yidhi subxaanah waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada baladan aamina waxaad xustaa nebi allow dadkana aada xasuusisaa waagii nebi ibraahim uu yidhi calayhi salaam rabbi ijcal hada baladan aamina rabbigayow beledkaa maka waxaad ka yeeshaa mid lagu nabad galo oo naf iyo maal iyo cirdiba loogu aamin noqdo ka yeel warsuq ahlahu min asamaraat waxaad ehelkiisana ku arsaaqdaa midhaha iyo hamaraadka iyo waxa weeyaan maciishad wanaagsan shaahidunaa min alaaya waxaynu aayadda uga soconnaa nebi ibraahim ree maka ducadii uu u ducaynayey beledkaa xurmada leh waxa uu ugu horraysiiyey amni iyo ammaan alla inuu siiyo dadka beledkaa deggan oo waxa uu ihi rabbi ijcal haada baladan aamina ammaanka iyo nabadda markuu ugu duceeyey kadib ayaa ilaahay nolol wanaagsanna uu su-aalay waxay taasi daliil cad u tahay in amniga iyo nabaddu ay ka horraysa nolol wanaagga waayo noloshu maba wanaagsanaanayso dhadhan iyo macaanna ma leh haddaan amni iyo nabad lagu haysan oo ruuxu gurigiisa nabadgelye hadduu kaga soo tooso biyo madow hadduu ka badana intaasaa kaafi ah haddiise gurigiisa iyo daartiisa uu ku nabadgeli waayo nicmo kasta iyo nolol kastuu ku haysaa ku haysto gurigiisu dhadhan iyo macaan uma leh marka ducada horraysiinta uu ammaanka horraysiiyey nebi ibraahim waxay daliil u tahay ammaanka iyo nabaddu inay ka horrayso maciishadda iyo nolosha oo nololi aanay suuroobayn iyadoon la haysan ammaan arrinta noocaasihi waxayna dareensiinaysaa halka ay diinteennu dhigtay amniga inay dadku nafahooda iyo xoolahooda iyo cirdigoodaba u nabadgalaan meesha la dhigay maqaam sare inay tahay ilaahay jalla sha'nuh wuu aqbalay ducadii nebi ibraahim khaliil اraxmaan oo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay beledkaas iyo ciddii gashaaba aamin inay tahay fiihi aayaat bayinaat maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kana aamina ilaahay waxa uu tilmaamay jalla dikruh in waxa weeyaan aayaad cadcad ay ku sugan yihiin goobtaa barakaysan iyo beytkaa xurmada leh waxaana aayaadkaa waaweyn ee wax lagu qaato ka mid ah maqaamu ibraahiim oo dhagixii uu nebi ibraahim isku taagaye ah markuu kacbada dhisayey ee dhismihii u dheeraaday dabeed rabbi waxa uu tilmaamay in halkaa ninka galaa aamin iyo nabad u yahay waman dakhalahu kaana aamina beydkaa xurmada leh ee karaamada leh ee aayaadka waaweyne ay ku yaallaan ninkii galaa wuxuu noqonayaa nin nabad galay oon cidina waxyeelayn naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa midna arrinta noocaasihina waa arrin suurto gashay oo waaqican wa sharcan wa qadara la arkay oo sharci ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala beydkiisaa waa xurmeeyey oo waa tacdiimiyey oo xurmadu intay ka soo gudubtay noolaha dad iyo duunyaba ayaa xataa ay u soo gudubtay dhirta iyo nabaataadka iyo mayeedhaanka oo xataa geedkiisa in la gooyaa ma bannaana xaramka nabaadkiisa in la jaraa ma bannaana ugaadhiisana in la dilo iska dhaafe xataa in la didiyo oo la argagax geliyaa ma bannaana xurmadaasaa ilaahay geliya sharcan qadar ahaan iyo waaqic ahaanna waxa uu noqday aamin oo amnigiisa waa la arkayoo xataa jaahiliyadii carbeed ee hore iyagoo ahaa dad juhaalah oo diin iyo islaamtoona aan ku sugnayn ayaa haddana kacbadaa markay soo galaan qalbigooda tacdiim iyo xurma ay ugu sugnayd oo xataa midkood hadduu kula kulmo aabbihii kii dilay ilaa xaramka uu ka baxo umuu banbixi jirin idan ilaahay subxaanahu wa tacaala aamin ayuu ka yeelay istijaaban liducaa'i ibraahim kadaalika midha iyo arsaaqad wanaagsanna ilaahay waa siiyey oo rabbi waxau idhi subxaanah awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay miyaanaan gacanta u gelin xaram lagu nabadgaloo ammaan ah oo meel walba midhaha ka baxa loo soo xambaarayo oo loo keenayo ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta uu halkaa ku tilmaamay waa arrin aada iyo aada u cajo badan oo maantadaa qofka xaramka tagaa uu dareemayo oo maka iyadoo wax samaraad iyo midho badan oo ka baxaa aanay jirin ayaa haddana midho kastood u baahata iyo nooc kastood doontaa waxa weeyaan yaalla waayo adduunyada dacalladeeda kala durugsan meel walba wixii ka baxa iyadoo la sidaa maka la keenaa markaasaa midhaha noocaa doontaba aad ka helaysaa iyagoon maka ka bixin sadaqa allahu caza wajal waman asdaqu min allahi qiila yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay atraaf addunyaa meel walba midhihii ka soo go-ay ayaa la keenayaa xaramka idan rabbi subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim ducadii uu bariyey waa u aqbalay rabbi jalla sha'nuh waxaanu xaramkii noqday mid ammaan iyo nabadgelyana lagu helo maciishad iyo nolol wanaagna ay ka jirto walaalayaal waxay taasi tusinaysaa amnigu qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay mar kale ilaahay subxaanah waxa uu amray ree maka iyo nimankii quraysheed ee ahlulxaram inay ilaahay caabudaan isagoo ilaahay ugu soo halqabsaday nicmada uu siiyey mahadnaqeeda cibaadadiisa inay ka dhigaan waayo rabbiga ammaankaa siiyey ee noloshaa siiyey isagaa mutaystay cibaadadooda ee inay ka kufriyaan oo ay shirki u sameeyaan gar ma aha iyo arrin waxa weeyaan dow ah waxa uu rabbi yidhi markaa subxaanah falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juuc wa aamanahum min khawf allah wuxuu yidhi subxaanah falyacbuduu rabba hada albeyt ha caabudaan beytkaa rabbiga iska leh ha caabudaan rabbigaa cibaadada iyo daacada ha u badhax tiraan oo maxay ku muxuu ku mutaystay inay caabudaan aladii acamahum min juuc wa aamanahum min khawf allahaasoo gaajana ka quudiyey oo waxa weeyaan ka nabadgeliyey inay gaajoodaan arsaaqad iyo maciishad wanaagsan siiyey wa aamanahum min khawf cabsina ka nabadgeliyey waxa uu macnuhu yahay ilaaha nicmadaa idinku galladaystay caabuda waayo sha'nu nicam waa shukrullaah yacni nicmooyinka arrinkooda ama sha'niga laga rabo in lala qaabilaa waa ilaahay in lagu mahadiyo si ilaahay kuugu siyaadiyo oo aanu kaaga zuulin waayo sidaynu gadaal ka tilmaami doonno ilaahii nicmadaa siiyey markay ku mahadnaqi waayeen ree maka waxa la dhadhan siiyey waxay haysteen cagsigii wixii ka soo hor jeeday oo cabsi iyo gaajo ah waana arrinta yacni khatarta uugu jiro qof kastoo loo nicmeeyey nicmada hadduu garan waayo in ilaahay intuu ka qaado nicmadaa dudkeedii ama wixii ka soo hor jeeday uu ku halaago ciyaadan billaah walaalayaal falyacbuduu rabba hada albeyt تkhصiiص الرububiyة bالbyt maعa أن اllaha rab kuli شhayء wa لزiyaadaة شharaفihi وfaضlh عalى saئir الbuyuuti والmakhluuqaaت khaas yeelidda yacni rabbinimada beytka lagu gaar yeelay raba hada اlbeyt isagoo ilaahay wax walba rabbi u ah waa sharafta iyo fadliga beytkaasi uu dheer yahay buyuuda iyo makhluuqaadka kale wa idaafaة التashriif macnaha waxaa la caddaynayaa sharafta iyo fadliga beytkaasi uu dheer yahay guryaha kale iyo makhluuqaadka kale walaalayaal idan waxay aayaadkaasi daliil u yihiin waxa weeyaan amniga iyo ammaanku meesha uu islaamka ka taagan yahay meel sare inay tahay oo aanay sahlanayn wa astakfiru llaha alcadiima lii walakum alxamdu lilahi waxdah wاsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa mathal iyo tusaale ayuu inoogu soo qaatay amhaasha iyo tusaalayaashana cidda kuwaan towdee wax ku qaadataa waa cidda caqli iyo cilmiga leh ee wax garanaysa wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun dadka cilmiga leh ee caqliga iyo garashada leh ayaa amhaasha iyo tusaalayaasha wax ku qaata oo kuwaan tooba idan rabbi tusaale ayuu inoo soo qaatay tusaalahaas degaan iyo magaalo ayuu rabbi u soo qaatay laakiin degaankaas iyo dalkaas wixii ku dhacay waxaa suurtowda inay meel kasta oo ficilkaas oo kala samaysana ay asiibto oo ay ku dhacdo waayo amhilada qur'aanku meel mucayana gaarkuma aha laakiin waa in lagu cibro qaato oo wixii dadkaasi ku halaagsameen la yska dhowro si aanay idinku dhicin ilaahay wuxuu yidhi subxaanah وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي وحيد سبحانه وضرب الله مثلا قرية وحا الله كي ليتصالي تولو مقالو ayaa tusaale alla u soo qaata uu tusaale ka dhigay oo magaaladaas arrinkeedu muxuu yahay qaryadaasoo kaanat aaminatan mudma'inna ahayd mid aaminah oo nabadgelyo haysata mid xasiloon oo nolol wanaagsan haysata taasoo yaatiihaa risquhaa ragadan min kulli makaan arsaaqadeeduna iyadoo waasaca oon cidhiidhi ku ahayn meel walba ay uga imanaysay qaryada xaaladdaa ku sugani maxaa arrinkeedii isu beddelay fakafarat biancumi illaah qaryadaas nicmooyinkii alla uu ku galladaystay way ka gaalowday oo rabbigii nicmadaa siiyey ugumay mahadniqin maxaa lagu abaalmariyey faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf markaasaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhadhan siiyey hugii ama dharkii cabsida iyo gaajada bimaa kaanuu yasnacuun bisababi saniicihim macaasidii iyo xumaantay samaynayeen sababteedii ayaa lagu dhadhan siiyey hugii gaajada iyo cabsida haadihi alqarya sida raajixa waa maka oo ree maka markii nebi moxamed u yimid sala allahu calayhi wasalam rasuul ay garanayaan runtiisa iyo ammaanadiisa ee uu risaalada iyo waxyiga ula yimid ayay beeniyeen walaqad jaaahum rasuulu minhum fakadabuuh faakhadahum alcadaabu wahum daalimuun rasuul iyaga ka mid ah oon qariib ku ahayn ajnebina ka ahayn oo nasabkiisa iyo asalkiisaba ay yaqaanaan oo dhaqankiisa iyo runtiisa iyo ammaanadiisaba ay yaqaanaan ayaa intuu xaqii ula yimid ay nagala teg yidhaahdeen oo ay beeniyeen markaasaa ilaahayna ku ciqaabay cadaab adduunyo iyo mid aakhira labadaba waxaana cadaabka caajilkee ku dhacay ugu horreeyey nicmadii alla uu siiyey ammaanka iyo nolol wanaagga in laga xayuubiyo oo laga siibo waxaa lagu masalay sidii dhar ay xidheen oo kale gaajada iyo cabsida waayo dharku dee markaad xidhato wuu ku caam yeelayaa oo jidhkaaga oo dhan waad huwinaysaa ama waad ku asturaysaa sida dharka loo xidho ayay gaajo iyo cabsi u xidheen macnaheeduna waxa ay tahay waxa lagu salliday waxa weeyaan gaajo iyo cabsi caam yeeshay oo aanay ka nabadgelin walaalayaal haada almathal tusaalahaa ree maka loo soo qaatay nebi moxamed markay beeniyeen waxa uu u yaallaa meel kasta oo nicmada ilaahay beeniso oo ka hor timaada meel kastoo ay ku sugan tahay iyo degaan kasta iyo dal kastoo ay tahayba waxaa xaqiiqaa walaalayaal maanta innaka dalkeenna waxaynu ku haysannaa ammaan iyo nabad alla wiina siiyo dad badani ay waayeen waxaynu ku haysannaa maciishad iyo nolol wanaagsan oo dad fara badani aanay haysan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa laga yaabaa dadka qaarkood dee qofku adduunyo lagama dhargo oo meel ka sii sarraysuunbuu usii hanqaltaagayaa laakiin wadciga iyo xaaladaynu ku sugannahay waa mid ilaahay lagu mahadiyo subxaanah nebigu sala allahu calayhi wasalam kamaa fii sunani tirmidiyi min xadiidi cabdillaahi bni mixsan alkhatmi waxa uu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii badanih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiisad lahu dunya bixadaafiiriha waxa uu rasuulku yidhi axadka idinka idinka mid ee waa beriista isagoo gurigiisii ku nabadgaloo nabadgelyo ku soo toosay oo naftiisii u nabadgalay ruuxa waa beriista isagoo u nabadgalay naftiisii oo gurigiisii nabad iyo ammaan kaga soo toosay mucaafan fii badani jidhkiisana loo caafiye oo caafimaad qab iyo sixo ku soo toosay cinda cindahu quutu yowmih maalintaa uu joogo wuxuu afka gelin lahaana haysta fakaannamaa xiizad lahu dunyaa bixadaafiiriha waxbaad moodaa qofka noocaasa in adduunyada dacalladeeda wixii yaallay oo dhan loo soo ururiyo loo soo koobay yacnii qofka caynkaasa waxa uu nebigu ku tilmaamay adduunyo ka maqaniba inaanay jirin mar hadduu nabadgelyo ku soo toosay caafimaad qab ku soo toosay maalintaa wuxuu cunana uu haysto walaalayaal waxaa laga yaabaa maanta oo xaqiiqo ah inaynu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kuwaa beriisane nabadgeliyo guryaheenni aynu cunto iyo cabbitaanba ka soo qaadanay wixii alla inoo qadaray nin walibana haddana laga yaabo gurigiisii wakhti dhow inuu ku laabto si uu waxa weeyaan u cuno u cabbo yacni waxaynu haysannaa nabad iyo caafimaad iyo waxaynu quudannaba waxay markaa taasi macnaheedu tahay adduunyo in laynoo koobo waxay naga maqaniba aanu jirin yacni dadku adduunyada kama dhargaan laakiin asaasiyaadkii iyo usuushii nolosha iyo asalkii gacantaynu ku haysannaa walilaahi alxamd waxaynu haddaba u baahannahay yacni waxbadso wax beel bay dhashaa ma habboon tahay waxaynu haysanno inaynu ilaashanno waayo waxaa laga yaabaa ka badi adoo isleh inaad balaayo ka daran aada gasho waxa aada iyo aada walaal munaasab inoogu ah ruuxa caqliga lihi waxa uu ku waantoobaa waxa qayrkii ku dhaca waxaa la yidhi asaciidu man wucida bikayri qofka guulaystay saciidkii waa ka lagu waaniyo waxna ku qaataa dadka kale waxa ku dhacaya maanta way inoo muuqataa oo inagama qarsoona hareeraheenna waxa ka dhacaya hadh iyo habeenba waxaase waajib inagu ah inakoon u kala hadhayn dowlad iyo shicib mucaarid iyo muxaafid culimo iyo caamo carruur iyo ciroole inakoo u dhan oo gacmaha ishaysannaa waxa munaasab inoo ah nabaddaa iyo ammaankaa aynu haysanno inaynu ilaashanno wixii waxyeelayana aynu dhinac uga soo wada jeedsanno aynu ku dadaalno haddaynu wax dareenno ama wixii dhibee jira sida ugu sahlan ee ugu fudud inaynu ku xallinno aynu ku dawayno walaalayaal waxaa laga yaabaa maanta yacni kelmad aad tidhi inay fitno ama musiiba ay ka dhalato culus oo waxa weeyaan hadhow xalkeeda aada ku dawaqda adigii yidhi laftaadu waxaa aada iyo aada inoogu habboon inaynu afkeenna iyo adinkeennaba dhowro inaynu nicmada allayna siiye garanno inaynu waxaynu haysanno faa'iidadiisa markaynu garowsanno aynu horta ku fara adaygno waxaynu hayno wixii inaga maqanna inakoo nabadgelyadeenna aan waxba yeelayn aynu raadsanno laakiin aynu ka waantowno kana digtoonaano inta aynu awoodiya karaan leenahayna aynu iska wacyigelinno wax kasta oo maanta nicmadaa nuqsaaminayo waxyeelaya saan hore in badan u tilmaamayna waxa mar walba ilaalinta amniga asal iyo asaas u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo diintiisa in lagu toosnaado in wanaagga laysfaro in xumaha layska waaniyo in fawaaxishta iyo xumaanta bulshada ku baahday waxa weeyaan laga wacyigeliyo waayo waxyaabaha noocaas iyo macaasidu waa waxa ugu weyn ee nabadda iyo amniga waxyeelaya wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa rabbana aatina fi اdunya xasana wfi اlآkhiraةi xasana waqinaa cadaab الnar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin waadila الshirka wاlmushrikiin waahlik اlkafaraةa wاlmulxidiin acdaa'aka acda'a diinika ya rab اlcaalamiin waxaa walaalayaal aynu u ducaynaynaa nin walaalkeena oo odayaasha masaajidka ka mid ahaa jaarkeenna maxamed cumar qadaafi oo inan uu dhalay aada ugu xanuunsanayo saaka addiis igala soo hadlay ayaa inaga codsaday inaynu maalintaa qiimaha badan iyo mimbarka aynu uga ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku baryayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay ilmaha yar ha u caafiyo caafimaad caajila alla ha siiyo cudurka ilaahay ha ka dulqaado cudurka caafimaad alla ha ugu bedelo iyagoo nabad qaba oo aamina oo caafimaad qaba gurigooda allaha ku soo nabad celiyo inta muslimiinta ka bugtana allaha caafiyo intii dhimatayna allaha u naxariisto amnigiiyo iimaankaba allaha inoo ziyaadiyo wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslem alxamdu lilah